weli wararka doorashada hayaan ku guda jirnaa waxaana si toosah nagala soconaysaa laanta afka soomaaliga ee v o a doorashada maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho dadka daawanaya waxaa ka mid ah dhalinyaro badan oo qurbaha yimid oo qaarkoodna ay ku dhasheen iyagoo caruura qaarkoodna ay yimaadeen qurbaha haddaba sidee ayay dhalinyaradaasi hula socdaan doorashada ka dhacaysa soomaaliya warbixintan waxaa ka diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari
soomaalida ku nool dalka oo keliya ma ahan kuwa sida dhow ula socda doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee waxaa sidoo kale doorashadani indhaha ku haya dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay ama ku koray ee aanan weligood arkin soomaaliya dhallinyaradani waxaa ka mid ah caashe maxamuud oo ku nool dalka britain caasha waxay v o edu uga warrantay dareenkeeda ku aadan doorashada iyo talada ay u hayso madaxweynaha la dooran doono magayga caashe maxamuud cabdikariim aa lidhahaa waxaan jiraa toban iyo saddeed sanad waxaan ku dhashay london dalkan ingiriis weligii soomaali ma arkin iyo ma aadin laakiin waxaa u rajeynaa soomaaliya inaa allah nabad keeno madaxweynaha soomaaliya loo dooranayo waxaan u rajeynaa inuu noqdo madaxweyne fiican oo dalka inu dhexaysto shukri cadow iyada oo yar oo aanan waxba garan ayay waalidkeeda ula qaxeen dalka kanada hadda waxay ku nooshahay gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxay ka mid tahay dhallinyarada kor kala socda xaaladda soomaaliya magaceyga waxaa la dhahaa shukri cadow waxaa ku soo koray dibadda laakiin waxaa ku dhashtay soomaaliya anigoo yaraa kasoo tegay canadaa kusoo koray haddana waxaan deganahay maraykanka wallaahi inkastoo aniga iyo dhalinyarada maraykanka degan aan si fiican ugu jirin politicska soomaaliya generally isha ku haynaa waa ka warqabnaa koraa koraa warqabnaa zaynab qorane oo ku dhalatay kuna nool australia ayaa u aragta tirabadnida musharaxiinta inay muujinayso in siyaasiyiin badan ay diyaar u yihiin inay door ka qaataan hanaanka siyaasadda dalka waxayse dardaaran u haysaa qofka noqon doona madaxweynaha magacayga waa zaynab qorane salaad faarax waxaan jiraa afar iyo labaatan sano waxaana ku dhashay dalka australia inkastoon weligay soomaaliya aana tegin waa dalkayga hooyo soddon iyo sagaal qof waa dad aada u badan laakiin waa wax fiican inay soddon iyo sagaal qof isxil saarayaan ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan wadankeena hogaamino qodkii ka guuleysta soddon iyo sagaalka qof waxaan rabaa inaan ku dhaho dadka si daacad ah u hogaami diintaada ha iloowin dadka la sheekayso oo taladooda qaado wadankeena waxaa kasoo saartaa wadan xoog leh oo muuqda insha allah shukri cadow oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio ayaa waxaa walwal ku haya amni darrida dalka sidaasi daraaddeed ayay u soo jeedisay madaxweynaha soo socda in uu ahmiyaddiisa koowaad ka dhigo soo celinta amniga wallaahi madaxweynaha waxaa ka rajeynayaa inuu maxay ahayte waxweyn ka qabto amniga wadanka inuu wadanka uu ka dhigo meel oo safe ah meelaan dadka ka welweleynin sababtoo ah waxaa maalin kasta maqnaa inay maxay ahayte wadanka ka jirto qarax iyo dil marka taasna dadka waa wadanka jooga waa uga naxnaa anakana waan ka cabsanaa inaan wadanka imaano oo haddii aan wadanka kusoo laaban lahayn oo arkin lahayn ehelkeenii wadankii oo macnaha featureka lahaan lahayn waa ka cabsanaynaa wadankii inaan kusoo laabano tartanka xilka madaxweynaha waxaa go-aan ka gaari doona ilaa iyo saddex boqol sagaal iyo labaatan mudane oo ka mid ah labada aqal ee golaha shacabka haddaba zaynab qorane ayaa xildhibaanada ugu baaqday in ay dalka iyo dadka u dooraan hogaamiye wanaagsan xildhibaanada waxaan dhihi lahaa dantiina ha fiirinina danta dadka intaa fiirisiin waxaad dooratiin qof dadka u fiican oo si fiican u hogaamin karo shukri cadow oo ah gabarh dhallinyaro ah oo baratay caafimaadka waxay iyadu ugu baaqaysaa madaxweynaha cusub ee la filayo in ay maanta yeelato soomaaliya inuu fursad siiyo dhallinyarada islamarkaana uu horumariyo qeybaha caafimaadka ee dalka wallaahi intaana madaxweynaha fikradeyda waxay usoo jeedin lahay ka hadlin hambalyo waxaa u dirayaa dhalinyarada oo maadaama inay tahay maalin maalinta dhalinyarada dhalinyarada wadanka joogta iyo meel kasta oo soomaali ah waxaa u dirayaa hambalyo fikradda oo usoo jeedinayo madaxweynaha waxaa waaye in uu wadanka uu dhiso in uu macnaha shaqooyin u sameeyo dhalinyarada dhalinyaro badan oo iska joogta wadanka oo shaqo haysanin amba kuwa wax barta xataa kuwa wax baranin kulli waa iska joogaan wadankii marka waxaa waxaa rajeynayaa inuu madaxweynaha insha allah inuu shaqooyin badan u sameeyo dhalinyarada iyo dadka dadka waaweynkaoo shaqo la-aan heeso inuu wadanka shaqo ku dhiso maadaama qof caafimaadka barata aan ahay waxaa rajeynayaa inuu wasaaradda caafimaadka dhiso oo dhinaca caafimaadka siday hadda tahay si ka fiican usii dhiso oo insha allah naqano meel oo haddii ay qof ku jirto laga walwalaynin oo wadan kale dadka loo direynin oo wadankooda dadka lagu daaweyn karo si kastaba ha ahaatee dhalinyarada soomaalida ee ku nool qurbaha intooda badani ma tegin soomaaliya waxayse rajo weyn ka qabaan in ay mar un arkaan dalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee soomaaliya oo nabad ah xasiloon islamarkaana barwaaqo ah
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya warbixintaasi haatanna dhegeystayaal haddii aan dib ugu laabanno magaalada nairobi ee waddanka kenya wariyahayaga maryan maxamuud barre ayaa la kulantay muuse sheekh cumar oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka soomaaliya waxayna weydiisay bal sida uu arko doorashada maanta ka dhacaysa muqdisho bismillahi raxmaan raxiim runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin bahda v o da runtii maanta waa maalin farxadeed dhammaan shacabka soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku nool waa maalin aan runtii isdhihi karayo waxaa furmi doona beej cusub oo u furmi doona siyaasadda dalka soomaaliya taasoon aaminsannahay inay maxaan ku rahdaa shacabka soomaaliyeed ay maxaan ku rahdaa kuwa beriisan doonaan insha allahu tacaala maaragtay wejiyo cusub oo aan rajaynayna inay maxaan ku rahdaa ka soo baxdo natiijo shacabka soomaaliyeed qanciso doorashadan ka soo baxa mustaqbalka markii la eego wadanka halku wajihaysan karaa marka eegto isqabsiga iyo jiijiitankii soo jira xaaladda hadda maanta taagan waxaa weeyaan xaalad aad iyo aad runtii maarata munaasabadeeda u leh soomaaliya labadii sane ee usoo maarata lasoo dhaafay xaalad halis bay gashay waxaa aad iyo aad qarka loogu maaratay loo fuulay inuu maarata uu dhaco qalalaasooyin siyaasadeed xasilooni darro taasoo maaragtay ilaahay mahadi amaanta haddii la soo gaaro heerkan oo maanta ay doorashay socoto waxaan ku kalsoonnahay marka dib loo eego wixii la soo maray iyo maanta waxaa taagan in maaragtay maanta ay dhici doonto doorasho aad iyo aad maaragtay shacabka soomaaliyeed ay ku qancaan dhammaan musharaxiintana maaragtay qof walba uu ku qanci doono codka uu meesha iyada uu ka helo soomaaliyana ay heli doonto maxaan ku rahdaa madaxweyne maaragtay hore usii dhaqaajiyo islamarkaa iyadana dib usoo celiya rajadii shacabka soomaaliyeed somaliyeed ay maarata ay ka sugaayeen shantii sano ee lasoo dhaafay maxaan ku rahdaa aanan la helin
madaxweynaha cusub caqabadaha marka fiirsidoo kale maxaa la dhihi karaa caqabadahaas kow iyo laba ah hor yaallo horta xaqiiqadda waxaa weeye jirta dhammaan baarlamaanka hadda meesha tegey oo ku tagay nidaam maaragtay oo xulasho ah oo doorasho dadban ku tegey iyo maxaan ku rahdaa madaxweynaha imaan doono iyo guddoonka iyo labada aqal oo runtii aan maarata rajaynayna inay maaragtay wada shaqayn culus ee cusub ay dhex marto waxa keliya laga rajaynaya ayaa waxay tahay in madaxweynaha imaan doono uu soo magacaabo ra-isul wasaare ra-isul wasaarahaasna uu soo magacaabo xukuumad xukuumaddana maxaan ku radaa baarlamaanka uu ansixiyo marka waxaan rajaynaynaa iyada oo maaragtay waayo arrinnimo laga qaadanayo wixii lasoo maray hadda dowladdan hadda maanta maaragtay xilka banaynaysa in maaragtay madaxweynaha cusub uu waxyaabo fara badan oo maaragtay faa'iido ah ama qiimeyn ah uu ka keeni doono iyo waayo aragnimo ah uu keeni doono maxaan ku rahdaa uu ku qiimeyn doono siyaasadda dalka soomaaliya isla markaa iyadana uu maaragtay hore ugu sii dhaqaaqi doono marka yadadiilada aan rajaynayno iyo sida aan u rajaynayno inay soomaaliya ugu sii dhaqaaqdo aad iyo aad boqolkiiba boqol baan anigu aan leeyahay aan ku qiyaasaya diiladaas haddii aan ka tixraaco mustaqbalka xoogaa fog su'aala haddii aan ku weydiiyo waaye aragnimadaada markaa aa kaashatid iyo hadda caqabadihii doorasho dadban lagala kulmay iyo maaragtay ma u malaynaysaa ama ma ka rajaynaysaa dowladda cusub ee dhismi doonta inay dalka gaarsiin doonto doorasho hal qof iyo hal cod dastuurka dhammaystiri doonto arrimaha xuduudaha ka shaqayn doonto caqabadaha ugu badan ee doorasho hal qof iyo hal cod hor yaalla inay ka gudbin doonto wax ka qaban doonto
runtii arrintaas diiladeeda maxaan ku aad iyo aad bay noogu weyn tahay sababtoo ah maxaan ku rahdaa arrintaas waa arrin aad iyo aad loogu maaragtay shacabka soomaaliyeed indhaha ugu hayaan madaxweynaha imaan doonana insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inuu arrintaas iyadoo fokus ka saaro marka aad iyo aad baan rajo uga qabnaa sababtoo ah waxaa weeyaan arrimihii deen cafinta ayaa meesha taagan nidaamka maaragtay dibhabeynta maaliyadda ayaa iyadana maxaan ku radaa muhiimadeeda leh dibhabeynta ciidamada dibheshiisiintii maarata in dastuurkii dib loo habeeyo oo laga dhigo maxaan ku rahdaaye waxyaabo fara badan oo ku jira dib loo soxo marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo ku xeendaaban oo ay ka mid tahay xagga amniga iyo dibheshiisiinta iyo maxaan ku rahdaa la dagaalanka ururka al-shabaab waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha priority waa dowladda dhalan doonto marka dowlad kastaa la dhisaa haddana xaalad waxay noqotaa jugjug meeshaada joog afar sano wareega doorasho dadban madaxweyne maalin haddana sidii maxaa la dhihi karaa haddii dowladdani hadda la dhisayo ay ku fashilanto rajooyinka laga leeyahay adduunku soomaaliya wuu ka yeeli doonaa ma filayaan inay wax fashimi doonaan sababtoo ah madaxweynaha hadda imaan doono madaxweyne aad iyo aad maaragtay runtii shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo aqalka sare intaba ay ka sugayaan iyo dadyalo fiican weeyaan shacabka soomaaliyeed aad ugu dhursugayaan waxaan rajaynaynaa marka asagoo waktiga xasaasiga ah ee uu ku soo beegmay ku xisaabtamayo inuu ka gudbin doono dhammaan maxaan ku rahdaa biriijyadaas caqabadaha iyadana laga gudbi doono soomaaliyana ay heli hore usii socon doonto islamarkaana shacabka soomaaliyeed ay heli doonaan maxaan ku rahdaa dowlad maxaan ku rahdaa u cutanta islamarkaana isku wado dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan dalkoo dhan
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya muuse shiquuc mar wuxuuna u warramayey maryan maxamuud barre markana dhegaystayaal haddii aynu kusii soconno wararka doorashada doorashada inay halkan soo gaarto waxaa door weyn ka ciyaaray odayaasha dhaqanka ee soomaaliya mar kale ayaa waxaa wariyahayaga nairobi maryan maxamuud barre ee magaalada nairobi kula kulantay sultaan cabdicasiis cabdi gaaciye oo ka mid ah salaadiinta iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed ee u soo joogay shirar badan oo arrimaha soomaaliya looga hadlay waxayna weydiisay sida ay doorashadu u socoto
bismillahi raxmaan raxiim horta ilaah baa mahad leh maryan ilaahay baa mahad leh ilaahayga na soo gaadhsiiyey nagu sugay annagoo caafimaad qabnay inuu na soo gaadhsiiyo maanta in ay dhacdo doorashadii maxaan ku dhahaa xulashada madaxweynaha soomaaliya ninka hoggaamin lahaa afarta sane ee soo socota dadka soomaaliyeed waxay rajaynayaan madaxweyne khayrqaba maana seexanin xalay ilaa shalay maxaan ku dhahaa masaajidda aad baa looga duceeyey ilaahay inuu soo saaro mid khayr qaba oo dejiyo ah oo dalka soomaaliyeed dejiyo oo u horseeda barwaaqo nabad maxaan ku dhahaa isjacayl isdhexgal bulsho nin ka shaqeeya yaa ma garanaysaa ay soomaalidu u baahan tahay soomaalidu waxay u baahan tahay nin mideeyo ah nin maxaan ku dhahaa isu keena ah waxay rajaynaynaa inuu soo baxo annagu horeyna waanuga hadallay idaacadaha iyo maxaan ku dhahaa baraha bulshada intaba waan la hadallay xildhibaanada iyo maxaan ku dhahaa dadka ay khusayso maanta inay doortaan madaxweynaha soomaaliya soomaaliya maanta waxaa hor yaalla masiirkii ummadda ayaa xildhibaanada hor yaalla marka waxaan u rajaynaynaa in ay gartaan qof diin leh maxaan ku dhahaa dad wadis leh aabba'a abti ah adeer ah maxaan ku dhahaa qof kasta oo soomaali ah caa'ilo u noqda oo ay ku soo ordaan oo u hiloobaan ee ay qof ay ka cararaan ma rabaan bulshada soomaaliyeed marka waxaan leeyahay nasiib wanaagsan baan leeyahay ilaahay midkii soo baxa ha nooga dhigo mid maxaan ku dhahaa ummadda soomaaliyeed kay ku degi lahayd ee qaxootiga kaga bixi lahayd ee maxaan ku dhahaa dayaca iyo dardarrada waa tahay caqabadaha filashada laga filan karo marka laga soo tago caqabadaha hor yaalla qofka soo bixi doona marka aad eegto maxay noqon karaan
madaxweynaha soo baxa caqabado fara badan way hor yaallaan waxaa hor yaalla maxaan ku dhahaa nabadla'aan iyo dad la dagaalamahayo dadkii nabadiidkaa way jiraan waxaa hor yaalla maxaan ku dhahaa bulshadii soomaaliyeed oo la qaybiyey oo maxaan ku dhahaa qabiil loo qaybiyey oo lasii kala eriyey oo lasii kala fogeeyey maamul goboleedyadii oo dowladda maxaan ku dhahaa kalsooni la'aan ay kaga dhacday dowladdii dhexe caqabada aad u fara badan baa yaal waxaa laga rabaa waxaasoo dhan waa culayskiisa madaxweynaha dib u heshiisiin guud oo maxaan ku dhahaa ilaa heer degmo ah ilaa heer gobol ilaa dadka oo dhan ah in ay timaaddo in maxaan ku dhahaa culimmadu ka qayb qaataan dib u heshiisiintaas dadka aqoon-yahanka indheergaradka dhallinyarada haweenka ururada haweenka dhammaan civil society ay ka qayb qaataan markaa eegto waayadii u dambaysay iyo siyaasadda iyo siday u karkaraysay iyo sida loo kala fogaaday markaa eegto qofkii soo baxa ma kula tahay in wada shaqayn iyo aqbalitaan uu ka heli doono garabyada kale ee siyaasadda dadka qaarkood ma heli doonaan in lala shaqeeyo way ka sii daraysaa laakiin haddii dad ama cusub la helo ama ay soo baxaan maxaan ku dhahaa dad kaleeto oo dadka qaarkood aan ahayn waxba anigu magac dhabi maayo laakiin dadka qaarkood ma helayaan in lala shaqeeyo laakiin dad hore badan oo heli karaa way jiraan oo maanta madaxweynaha doonaya kaasina dhegaystayaal waa suldaan cabdicasiis cabdi gaaciyo oo ka mid a salaadiinta iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee nairobi maryan maxamuud barre maryan qalanjo idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo dhegaystayaal sidwaas idinkaga imaanaysa washington waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo